wasiirka wasaarada howlaha guud iyo reedan dhisow ka guriyay inta maamulka koonfur galbeed oo weheliyaayaan agaasimaha guud ee wasaarada iyo madaxa ku dareerta hay-adda i l o iyo waliba iyo kormeerana dhismooyinka ku dareer hana kumid ee wadooyinka magaalada baydhabo haanaso iyo wadda dowlada koonfur galbeed oo yakaaladaasa hay-adda i l o ankoreen kaynaan oo kumide madaxa hay-adda i l o iyo waliba usu ku hadlay muhiimada lagu leeyay mashruucan dhismooyinka wadooyinka magaalada wadadan hadda aan taaganahay waa wadooyin badan oo dhismo ku socdo ay dhisayso hay-adda i l o deeqbixiyana ay ka tahay qaybta horumarinta jarmalka ee k f w mashruucan waxaa iska kaashay wasaaradda howlaha guud ee koonfur galbeed soomaaliya iyo degmada baydhabo wadadan hadda aan taaganahay waa wadadii buulo jameeca waxaa waa hal kilomitir iyo bar waxay dhacaysaa ilaa iyo iskoolka qasabka kadib ay ka leexanaysaa waxay dhacaysaa dhinacaas iyo laamiga dheeroo maaragtay ay dhistay qolooyinkan walbank wadadan kale hadda halkan ka arkaysaan waa nus kilomitr waa tii horumaraysa by star hotelka la yidhaahdo waxaa jirta waddo kale oo dhinacaas ka goysa oo marto ilaa iyo buundadii ku taalay masaajidkan mursal markii laga soo tago kabta ka goyna soddonka marayso ilaa ay halkaas aadayso carrituurka iyo meeshii saldhiggii cusbaa ee dadka maaragtay xabsiga ahaa inta waxaa dhici doonta on tegi doona haddii la yidhaahdo wadda a d c ku taala duugaaduga waddadaas waxay dhan tahay masaafa ilaa laba kilomitr way ku dhowdahay waddadaayda dhismaheeda hadda wuu socdaa waxay maraysaa dhagax dhigitaankii waddooyinka kale oo socdeen oo aada ogeyd oo tii bayxaaw ka mid ahayd tii kaleoo kasoo baxaysay maaragtaaye meeshan oo carrituurka tii kasoo baxaysay oo imaaneysay meeshan baista iyaduna gebagaba ay ku dhowdahay dhanka kale injineer cabdiqaadir oo kumid ah howlwadeenada wasaaradda ayaa ku hadalay qorsho dhismayaalka wadooyinka ahitaankeeka may habooganay wadooyinkii camlestonka ahaayey oo laga dhisay magaalada baydhabo oona dhisaasii hay-adda la erow i low wakiilnan ka ahaayeen wasaaradda howlaha guud iyo degmada baydhabo runtii wadada walhata taagagna maybu ah amba hata surigna maybu ah wadadii buuli jamaac hal kilomitri baro intana may ka dhiyaasee by star yoona shan kilo shan boqol mitro saas oo kale wadooyinka hore aan dhammaadi maybaa ka mid ahaay wadada baxyaaw iyo wadadii kale leeraay mursal saas oo kale wadooyinka hata kale yoona miiska saaran oo hata shaqadii oo socota maybaa ka mid ah wadada dugaandug oo iyana laba kilomitr ah dhammaan wadooyinka qaarna hataa shaqadii socdaan qaarna wal isticmaalahay sanadkii hore dhammaadeen gaba naqdaan dhanka dambeyntii wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo maamulka koonfur galbeed daahir cabdi cabdulaahi ayaa ku hadalay in dowladda koonfur galbeed iyo sii wadi doonto horumarinta deegaanada koonfur galbeed annagoo baryahama booqashooyin kala duwan aan ku jirnay daraad waxaan soo booqanay wasaaradaha dhismaha ka socda sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda kalluumaysiga kuwaasoo ugu kuurgalaynay waxyaalaha hadda socda shaqooyinka la wada dhismahoodii tayadoodii iyo hadda meeshay marayaan inaan maxaa la yidhahdaa aan soo booqanno daraan soo booqannay balilahi alxamdu masaariic badanaa ka socota koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhaba runtii waxaan maanta ku faraxsannahay maantana aan joognaa sida aad la socotaan jidkii buulo jamaac oo hal kilomitr ibar ah oo socda haddii la yidhahda la rabo in la gebagabeeyo maxaa la yidhahdaa soddonka sebtembar in la gebagabeeyo iskaashiga ay ku bixisay in degmadan baydhaba ay qurux badnaato jidadka laamigeeda la dhiso dhaqaalihii kor u kaco maxaa la yidhahdaa eegana waa u mahad celinaya guddoomiye watiin oo runtii nin wax fahamsan ah horumarka meesha ka socdana qaybtii libaax ku leh wadooyinka laguwada dhismayaalka iyo waliba iyana hana muhiimad guud een leh bulshada magaalada baydhaba